ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
ha waa mahadsan tahay walaal magacayga waa faadumo cabdisan weyne waxaan joogaa golaha baarlamaanka oo gaarisa county assembly waxaan marinay motion ku saabsan gender based violence desk wax la dhahaan hagaajine gender based desk waxaa waaye waxaan diyaarinay kursi oo xafiiska gender department oo countiga la dhigay waxaan u sameynay aan u keenay motionka waxaan ogaanay dadweynaha inay ku dhibaateysan yihiin police stationka reportka la geynayo maadaama gender based violenceka inta badan wuxuu ku dhaco ay dumarka yihiin dumarka waxay aada ooga xishoodaan inay su-aalaha lagu lalaabo booliiskana aada bay u lalaab badan yihiin marka deskaas motion oo deska ku saabsan baa marinay wuuna bilowday wuxuu yaalaa xafiiska gender and culture oo countiga garis dadweynaha waxaan u fududeynaynay gabdhaha yaryar wiilasha yaryar oo la dulmay inay helaan meel ayagoo la laalaabin ay dhibaatadooda ku sheegayaan waa gartay marka maxay tahay shaqadiisu maxaa la sameynayaa maxaa loo soo sheegayaa dadka halkaas jooga marka
dabcan gabadha markii ay dhibaato ku dhacdo oo ama la kubsaday ama maybe la dilay waxay u raqiisinaysaa inay meesha intay tagto like gabadha la kubsaday meesha markay tagto waxay ugu tegaysaa gabar soomaali ah way u sheeganaysaa marka gabadha soomaalida waxaan ugu talagalnay inay tilmaamto meeshay wax ka bilaabi lahayd ay dhakhtarka la tagta oo booliista ayada ay reportka geyso children department national governmenta jiraa ayagana ay la xiriirto marka gabadhii sidii lagu kaalmeeyo waxaan leenahaa oo kale rescue center wax la dhaho oo gaarisa county government ay bilaabeen waxaa laga dhisay xirada booliista dhexdeeda qofka markay dhibaatada soo qabsato gabadhan aan deeskan dhignay waxaan ugu talagalnay qofkan inay tilmaamto ee kaxayso isbitaal hadduu u baahan yahay ee geyso booliista ayada ay ribort ka geyso rescue center hadduu qofkii u baahan yahana ee ayada geyso
waa gartay marka maxaa isbedelay ilaa hadda markii aad samayseen toddobaadkan baad samayseen sida nagu maqaala maxaa isbedelay ma jiraan wax dada oo yimid oo dhibaatadooda soo sheegay oo soo gudbiyey wallaahi wax badan baa isde ayaa isbedelay hadda waxaan gacanta ku haynaa saddex arrimood saddexdii arrimood oo aan helnana hadda waxaan ka haynaa natiijo fiican
marka kiisas noocee waayo kuwaas
kiisaskan waxay ahaayeen ayagana kudsi mid wuxuu ka dhacay tuulad adaab ku taala mid magaalada gaaris labana magaalada gaaris dhexdeeda waaye mid weli akhbaarka ma hayno lakiin midii aan akhbaarta ka helnay nin askari baa gabar guri ku xirtay gabar yar oo under age ah ninkaasna waa la qabtay hadda xabs xabisku ku jiraa
marka yaa idiin soo ribort gareeyey oo idiin soo sheegay ma dadkii dhibanayaasha ah ee ku dhacday mise
ha okay marka faaduma waxyaabaha la isweydiinaya waxay tahay maxaa hadda keenay oo sababta weyn ay dhalisay inaad arrintan abuurtaan maxay tahay
sababta weyn oo keentay arrintan inaan abuurno waxaa waaye waxaa aada u badanayaa kufsiga waxaana aada u badanayaa wax ay soomaalida dhahaan maslaxa maslaxadaasna waxay aada ay maxay ahaydoo ay ay u keenaysaa dadka inay weli qaladkii galaan waayo waxay ku xisaabtamayaan inay berito laba oday fadhiisani meel la hadli sabeyn la iska qaadanayo hooshina saas ay ku dhammaanayso marka waxaan soo wadnaa biil oo maslaxa biil la dhaho waxaan rabnaa maslaxa biilkaasayto hortiisaan motionkan hagaajinay oo deskan aan hagaajinay sababtaan u hagaajinana waxaa weye waxaan ogaanay arrimaha lasoo report gareeyo iyo kuwa xaafadaha lagu dhameeyo kuwa xaafadaha lagu dhameeyaa bate sababta keenayso inay xaafadaha lagu dhameeyana waxaa waaye maslaxada ay duqeyda u fadhiisanayaan iyo qofkii oo cabsanayo dhahayo boliis haddaan tego eh, waa lii ogaani eh, maxaa la dhahay booliiska waa ilaa laabayaan eh, marmarna waxaaba booliista looga cararaa qarash
waa gartay wax tira koob ah oo ku saabsan inta ay gaarsiisan yihiin kiisaska een, dumarka ka dhanka ama kufsiga ha noqoto ama dhibaatooyin kale jinsiyaan loo geysto oo aad samayseen ma jirtaa
wallaahi maya weli maana samaynin En, hadda dheskan hadda aan hagaajinay unbaan rabnay inaan xisaabahaas ku samayno laakiin nooca kufsiga marka iyo eh, dhibaatooyinka jira intay gaarsiisan yihiin ma badan yihiin Eh, maxay ku tilmaami kartaa aad bay u badan yihiin
okay aad gabdhaha bay u badan yihiin especially waxay aad ugu badan yihiin tuulooyinka
waa nooca marka gabdhaha la kufsado ma gabdho yaryarba oo aan qaangaar ahayn ma kuwa waaweynba
wallaahi gabdhaha yaryarna way badan yihiin gabdhaha kale hadda ga- gabadha ninka ah hadda xiran uu kufsaday waxay jirtaa fifteen years gabar form two bay ahayd laakiin kuwan hadda xe- tuulooyinka aan ka helhelayno waa gabdho yaryar oo qaarkooda primary school ku jiraan
waa gartay marka eh, adinku lidiin soo sheego haddaan ku laabano eh, arrintan hadda aad samayseen marka eh, m- lasoo waco dhiskigii iyo meesha lasoo riborgareynayo oo taleefon la- lasoo diro ama qofkii uu yimaado maxaad samaynaysaan idinkii boolis matiina see arrintii ku wajahaysaan annaga horta eh, meeshan garissa county assemblyga waxaan leenahay committee Eh, department walbo committee baa la shaqeeyaa departmentka committeega hadda gender oo howlahan dumarka ku saabsan anaa chair ka ah marka arrintaas markaan reportkeeda aan helno Eh, committeedayda saddex iyo toban qof waaye waxaan u baxanaa eh, provision administrationka oo dhan baan ku wareegnaa chiefafkaan raadinaa waxaan raadinaa warka meeshuu ka bilowday iyo meeshuu ku dhammaaday
si fiican Eh, marka haddaan kusoo noqono iyadana tii aad ka dhawaajisay ee ku saabsan en, ay- arrinta sharciga maslaxadda bal faahfaahin naga sii maxaad rabtaa inaad seerkataan inaad ku baabi'isaan marka qof eh, dhib lagu- gabar dhib ku dhaco familiyadii ay ka heshiinayaan odayaashii ay soo gelayaan maxay tahay caqabad si rabtaa inaad ku wajahdaan arrintaas Eh, maslaxa biilka hadda aan draft garaynhayno research fara badan baan sameynay Eh, scholars islamic hata waan la hadalnay Eh, diiniyan hata eh, kufsiga lama ogolo diiniyan qofkii eh, qof kufsado waxay dhigaysaa qofkii inay la dilo marka annagoo isticmaalayno researchka aan isticmaalnay oo diiniyanka ah waxaan rabnaa dadweynaha inaan ka dhaadhicino sharcigan aan keenayno inay dhaqa eh, dhaqankii soomaalida uu haleynaynin oo keliya inaan u jeedno dadka eh, sameynhayaan xumaantan oo aan u leenahay eh, sharciga wuxuu yarayn doonaa dadka ma- maadaama ay ogaan doonaan xukun inuu jiro oo maslaxadii la ogolaan doonin waxaan filaynaa dadka sameynayo xumaantan inay yaraan doonaan
goormeed rabtaan marka inaad en, arrintaas ka shaqaysaan oo eh, la rabo in la meel mariyo biilka waa la qorayaa Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa laba bilood saddex bilood gudahooda biilka inuu diyaar noqdo asagana aan marino
waa gartay Een, ugu dambeyn maxaad is leedahay Een, dhibaatadan gaarisa hadda laga soo sheegayo iyo dhibaatooyinkan wa- waxay noqdeen kuwo muddo dheer soo jiro soo noqnoqday xalkooda muxuu yahay
wallaahi dhibaatooyinkan muddo muddo dheer bay jireen aad bay usoo noqnoqdeen waxa soo celcelinayana waxaan filaynaa inay tahay sharci la-aanta ay dadka ogsoon yihiin wax laga qabanayo inay jirin marka waxaan filaynaa haddii biilkan aan marino oo sharci loo helo inay fududaani doonto oo ay yaraani doontaan filihaynaa waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd faadumo cabdi eh, sanweyne oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada gaharisa adaa mudan walaal
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel mid noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa